asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan qodobada wararka idaacadda dalsana idiin haysa waxaa ugu waaweyn da magaalada muqdisho oo ka aragti dhiibtay qorshaha dowladda cusub ay shaqa abuurka ugu samaynayso dhallinyarada soomaaliyeed ciidanka booliska beledweyne oo sheegay in dad loo soo qabtay fal dil ah oo xalay ka dhacay magaaladaasi ciidanka puntland oo magaalada garowe ka daafuray imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare ee deegaanada puntland saameyn ku yeeshee dadka iyo dunyada ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhufteen deegaano ka tirsan maamulada koonfur galbeed iyo jubbaland dowladda soomaaliya oo muqdisho uga qayb galay munaasabadda xuska labayo labaatan sana guuradii ka soo wareegtay asaaska isbitaalka madiina gaalkacyo iyo deegaanada kale ee gobolka mudug oo maanta laga daafuray imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale kulan wacan oo wanaagsan keyrtaan dhegeysanaysaay waa siddeed iyo labaatanka bisha may sanadka laba kun iyo labaiyo labaatan dhallinyarada magaalada muqdisho ayaa ka aragti dhiibtay qorshaha dowladda cusub ee shaqa abuurka ay ugu sameyneyso dhallinyarada soomaaliyeed sida uu ku waramayo cabdiwahaab cir guje
waxaan aaminsanahay midho dhalin doono madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa ku mahadsan yahay in maanta yacni madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo shalay hadlay waxa uu sheegay in dowladdiisu hortiminta koowaad siin doonto sidii dhallinyarada soomaaliyeed shaqa abuur loogu samayn lahaa dhallinyaraduna waa dhaayahadda leeyahay waa cududii dalka waa lafdhabartii dalka hooyo haddaba mudane xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in dhallinyarada soomaaliyeed oo boqolkiiba toddobaatan ilaa boqolkiiba toddobaatan shan la aaminsan yahay inay bulshada ka yihiin in la samayn doono shaqa abuur waxaana uu sheegay in ganacsatada soomaaliyeed uu baaq u diray inay kala qayb galaan sidii dhallinyarada soomaaliyeed shaqa abuur loogu samayn lahaa codbaahiyaha tiifiga dalsan waxaanu dhex dhex qaadnay shacabka ku naqan muqdisho iyo dhallinyarada ku nool siday u arkaan go'aanka uu qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo sidii uu hirgelin lahaa qaar ka mida dhallinyarada la hadlay waxay sheegeen inay ku faraxsan yihiin go'aanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qaatay mudane xasan sheekh maxamuud si weynay u soo dhoweynayaan arrinkaas madaxweynaha waa arrin wanaagsan waana wax la filayey madaxweynuhuna waa madaxweynaha hore oo dalka hore usoo maamulay oo qabiir ah aaminsan og xaaladda lagu sugan yahay dhammaan dhallinyarada soomaaliyeed meel walba ay joogaan gaar ahaan magaalada muqdisho oo ay ugu yaraan boqolkii toddobaatan iyo shan dhallinyaro tahay waa shaqola'aan madaxweynaha shaqooyin badan buu abuuri karaa warshaduu hirgeli karaa wuxuu hirgeli karaa waxa weeye kalluumaysigii wuxuu hirgeli karaa beerihii wuxuu hirgeli karaa mani shaqooyin fara badan maahan dhallinyarada in lacag la wada siiyo maahan dhallinyarada in maaragtay dowladda ka wada shaqaynaysaan la dhaho marka waa aaminsanahay in madaxweynuhu uu hirgeli kara laakiin warkaas ilaahay runa ka dhigo waxaan odhan karaa maanta cid dalkan iyo dadkan uga xog ogaalsanay ma jiraan waxa uu ka hadlaayo waa waxaan qabaa inay tahay wax maskaxdiisa qaybta dambe taagnayd oo uu weligii ku haminayey uu dareensanaa xarowna ku haysay waxaan aaminsanahay inuu ka midho dhalin doono laakiin wax waliba waxay u baahan yihiin in la samro oo la sugo dhallinyaradu inayan degdegin dhallinyarta inuu shaqo abuur u samayn doono mudnaanta koowaad ay tahay aad iyo aad u soo dhoweynaa waa barnaamij fiican haddaan nahanay dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool gobolka banaadir aad iyo aad waxaan waxaan afartii sano ka horreeyey afar madaxweynaashii hore waxaana heeday duruufo shaqaale ooaana shaqaynin baagamuuddo iska neen oo dhallinyaro badanoo wax baratay oo iska joogaan kuwa shaqala'aan dartood u taariibay badanaa hadda dadka ee shaqala'aan waayey waxaana soo dhoweynaa madaxweynaha hadalkiisa waxaan marka horete ku faraxsanaa maanta inaan soo hor istaago kaamarada dalsan t v waxaan leeyahay hambalyo shaqada awadiin marka xigta haddaan u gudbo su-aashaad weydiisay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa ku mahadsan yahay in maanta yacni uu halkaa muxuu yani kaga dhawaaqo doorka ay leeyihiin iyo muhiimadda ay leeyihin dhallinyarada soomaaliyeed dabcan dhallinyarada waxaa weeyaan waa bulshada boqolkiiba toddobaatan bay ka yihiin in badan baa maqalnaa in yacni sidaas ay yihiin haddana waxaad moodaa in yani kaalin weyn aysan kala ka lahayn ama ku lahayn een guud ahaan yani waxaa weye nidaamyada jira ee dalka ama waxaa weeyaan hadday tahay yani dhanka ganacsiga iyo siyaasadda iyo dhan walba maasha allah horta madaxweynaha waa soo dhaweynaynaa waxaa waaye ninka maanta waddanka mas-uuliyadda oo ka saaran taha waaye hambaliyo madaxweynimadana soo dhowo waddanka adoo kuu baahan yahay Eh, taada kale markaa ka socono madaxweynaha wuxuu ka hadlay in doorkooda oo dhallinyaro siinayo maadaama dhallinyarada siinayo waxaa waaye madaxweynaha waa soo dhaweeyeynaa anigana waxaa waaye dadaalkeena dadaala ku dareynaa waddanka maanta aniganu baahanyahay maadaama dhallinyarnahane waxaana lafdhabarta oo waddankaanahane waxaa waaye insha allah waa dadaalaynaa intii tabartana ilaahay garab aa ula gadaasanay anigana waxaa waaye meeshana ka wadaynaa waxaan leeyahay horta waxaa waaye wax fiican waaye go'aanka uu gaaray madaxweynaha maadaama isbeddel oo dalka ka dhacay aad iyo aad ayaan u soo dhowaynaynaa isagana waxaan ka rajaynaynaa wuxuu ballan qaaday inuu fuliyo dhallinyarada boqolkii toddobaatan waa shaqa la'aan wax shaqa abuur ay hayaan ma leh marka waxaan leeyahay madaxweynaha waa inuu ballantii uu qaaday oo u ballan qaaday dhallinyarada inuu yidhaahdo shaqa abuur ayaan u samaynaa inuu ballantaas fuliyo ayaan u rajaynaa insha allahu tacaala
runtii horta waa s- madaxweynaha shalay hadalku ku dhawaaqay aad baa u soo dhaweyn lahaa haddaan nahay dhallinyarada soomaaliyeed Een, waana fikrad fi- waa fikrad fiican Een, runtii waxa waaye haddana waxaa aaminsanahay meeshii ugu habboona inuu ka bilaabay runtii sidaa wada ognahay waddankan toddobaatan iyo shan percentage waa dhallinyaro waddanka maanta waxaa een, baaba'aya oo tahriibaya ama badaha ku dhimanayana waa dhallinyaro marka runtii waxaa aaminsanahay madaxweynuhu meel fiican buu ka bilaabay waana u ducaynaynaa inuu ilaahay la garab galo waa dowlad cusub oo weli curduna waxa waaye saa een, waxaa yeelan kartaa adigu ee, caqabadaheeda yeelan kartaa waxaan waxaan leenahay horta een, madaxweynuhu shaqo fiican buu hayaa meeshuu hadda ka bilaabay si wax u wado waa ku ammaanan yahay haddii aan ka hadlay ra'yigii ku aadan ballanqaadka oo madaxweynaha dalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ballan qaaday inuu dhallinyarada soomaaliyeed shaqa abuur u samaynayo waxaan u arkaa feker aad iyo aad u wanaagsan kuna soo aaday xilli loo baahnaa sababtoo ah dhallinyarada soomaaliyeed waxay ku jireen daruuf aad iyo aad u adag oo jarrabi karta inay qayb ka mida nolosha ka dhacaan waxaana u sababa nidaam darri ee ma ahan horay u jirtay ee ma ahan in shaqala'aan jirto
codkaas waxaa uu dambeeyey warkii waryahayga cabdiwahaab maxamed jaamac cirguje taliska booliska magaalada beledweyne ayaa waxaa markaasi ay sheegeen in gacanta ay ku dhigeen rag lagu tuhmayey inay ka dambeeyeen fal dil ah oo xalay magaalada beledweyne ka dhacay sida uu kusoo warramayo waryahayga mustafa cali cadow
taliyaha saldhigga booliiska degmada beledweyne laba xidigle bishaar xuseen jimcaale oo shir jaraa'id ku qabta xafiiskiisa waxa uu sheegay in tiro dad ay u soo qabteen dilkii xalay xaafadda xaawataako loogu geystay allah u naxariistay cali macalin maxamuud oo loo yaqiina cali dheere taliya ayaa sheegay in dilka markii uu dhacay kadib ay howlgallo ay sameeyeen ciidamada booliiska ay ku soo qabteen tiro dad ah oo lagu tuhmayo dilka allah u naxariistay cali macalin maxamuud cali dheere kuwaasoo haatan ku xidhan saldhigga booliiska degmada beledweyne
Eh, intii nabadgelyo xumadu waday oo shacabka ka tirsaneeday waa soo helna waa soo qabanay sharcigaan aan horgeyn shabaab waa niman dhagar badan dhagarta ay wax ku dilayaan waa dhagar ay ka soo shaqeeyeen ay wax badan ka soo shaqeeyeen oy meesha seef ka dhigeen ay ogaadeen inuu askari hadda hortaagan uusan jirin haddii aan meesha marmarno hadda xalow kale jamca yahaday Eh, ciidankii waxay ogaadeen inay mareen ay maqan yihiin markay ogaadeen way way ka faa'iideysteen waxay wax ku dilaan waa waa wax toban daqiiqo gudahooda tobanka daqiiqo way faa'iideysteen marka ciidanka markuu soo noqdana kama daba imaan innagu marka inaan meel marka aa- aan aan meel walba aan fariisanno oon eh, isgoos kasta fariisanno oon eh, meel kasta oo biibita aan fariisanno haddii waxa weeyin arrintaasu weli
taliya ayaa sheegay inay u qorsheeyeen xaafadaha qaar inay dejiyaan ciidamo gaar ah maadaama magaalada ay ku soo kordheen dilalka qorshaysan ee loo geysanayo dadka shacabka iyo sidoo kale mas-uuliyiinta way jiraan meel ciidanku dadejin hadda waa ku dhow yihiin meesha hadda eh, wax ka dhaceen ugu yaraan eh, wax ka yar hal kilomitr ayay u jireen ciidan u jireen oo booliiska uu ku kulahay uu deganaay laakiin nasiib daro kama sii soo gaarin xabadaha magaalada waa laga wada ridaa dhibka jira wuxuu yahay magaalada xabadaha laga ridaa aroosaa laga ridaa waxyaalo kale lagu ridaa waxay iska noqotay magaaladii meeshii xabado ka dhacdo meeshii la aadi lahay marmar baan inta u tagnaa waxa- waa aroos waa laleeyahay aroos marmar baan xabad iska ridaa magaaladii marka quryihii way yaalaan xabadii markay dhacaan marka waxaa laga yaabaa intii warku ka soo gaaro inay dhahaan waa xabada iska dhacay bay layska moodaba oo de magaaladan waxa weyn marmar xabada iska dhaca way jiraan oo waa la aragnaa dadkii hubay wadataan sidaa daraaddeed marka ciidankii markay ku soo baxeen oo maqleen in meesha wax lagu dilay way yimaadeen waana ka howlgalnay hadda marka waxaan rabaa inaan shacabka usoo jiidiyo qoryaha haysta in qoryahooda hadday arkaan wax ammaan xumo lagu samaynayo ama dhibaato dhacaysa inaysan indhaha ka fiirsan ay nagu simaan haddii nin dhib geysanayo nin dilaya ay dilaanne ay gacanta ku dhigaanne ama ay nagu simaanne inay wax weyn oo la shaqayn ay qabteen waxaana sidoo kale soo badanayay dhaca loo geysanayo qaar ka mid ah shacabka ku nool xaafadaha magaalada beledweyne dad fara badan oo ku soo qabannay ee falcad buranimo- burcadnimo way xihan yihiin kuwo kaleeto magaalada way ka baxeen waa ku raad joognaa waxaasoo dhan oo shaqaan hayno waxaa la rabaa in ayaguna ay garab garab istaagaan ee, laamaha amniga booliiska ay la shaqeeyaan amnigooda ay qayb ka qaataan waan ognahay dadku way hubaysan yihiin waxaan ku tabaynaa hub fara badanaan ku tabaynaa waxaa nugu jirtaa amniga waa ka qayb qaadan karaan waxaa nugu jirtaa meesha xal ninka lagu dilay in haddii laysku taxallujiyo shacabka meesha jooga ay ninkaas gacanta kusoo dhigi kareen ugu yaraan waan aaminsannahay
inta badan afarta xaafadood ee magaalada beledweyne muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka dhacayay dilalka qorshaysan oo loo geysanayo dadka shacabka iyo sidoo kale mas-uuliyiinta musaf cali cabdow dalsan t v beledweyne
madaxweyne ku-xigeenka puntland ayaa magaalada garowe ka daafuray imtixaanaadka shahaadiga ah ee dugsiyada sare ee puntland maxamed xuseen dheereh ayaa warkan inoo soo diray
sideed iyo toban kun shan boqol iyo konton arday oo isugu jira ardayda fasalka sideedaad ee dugsiga dhexe iyo ardayda fasalka afraad ee dugsiga sare ayaa maanta puntland uga fariistay imtixaanka dowladda boqol soddon iyo lix goobood qaar ka mid a ardayda imtixaanka shahaadiga ah galaysa ayaa dalsan uga waramay waxa ay maanta uga dhigan tahay magacay waa saytuun cali xuseen maanta maxay kaga dhigan tahay maanta waa faraxsana waxay iga dhigan tahay maalintii aan dugsiga sare soo gabagabeynayay dhammaan ardayda reer puntland waxaa u rajeynayaa guul iyo anigaba waxaan ka mid ahay ardayda maanta u fadhiisanaysa ee, imtixaanka dugsiga sare ee puntland Ee, ardayda puntland meel walba ay wada joogaan waxaan u rajeynayaa guul wallaahi waan ku faraxsanahay een, wax dadaal aan muddo badan soo waday inaan maanta een, u- miro dhalkiisa u taagnahay Een, guul baana rajeynayaa insha allah aniga iyo ardayda in maanta ila fadhiisanaysaba waxaan ka mid ahay ardayda dugsiga sare Sheekh Xamid oo sanadkan u fadhiisanaysa imtixaanka Saturdays-ka ama imtixaanka dowladda ee sanada 2021 Ee, runtii farxad gaar ah baan dareemayaa maadaama 12 sano waxaan s- soo baranay saakay aanan miraheeda gurno diyaar u nahay taa halka u taagana inaanu mirihii aanu Livingston soo beerayna inaanu gurano waxaanu arday dhammaan arday reer Buland Virginia guul iyo gooni agaasimaha waaxda imtixaanaadka ee wasaaradda waxbarashada cayn sane maxamed ayaa faahfaahin ka bixinaya imtixaanka looga dareeray guud ahaan gobolada puntland imtixaanka fasalka sideedaad waxaa u fadhiisanaya wiilal eh, toddoba kun eh, saddex boqol iyo laba arday gabdho shan kun eh, saddex boqol iyo sideed arday wadar ahaan labiyo toban kun lix boqol iyo toban fasalka labiyo tobnaad ee dugsiga sare waxaa u fadhiisanaya wiilal saddex kun lix boqol lixdan iyo toddoba arday halka gabdhow ay yihiin laba kun laba boqol toddobaatan iyo saddex Eh, xarumaha imtixaanka lagu galayo waxa weeye boqol iyo soddon iyo lix xarumood wasiirka waxbarashada puntland oo ka hadlay munaasabadda daafurka imtixaanka ayaa ardayda u rajeeyey guul iyo mustaqbal wanaagsan waa farxad kale wejiyada quruxda badan ardayda quruxda badan sharafta iyo wanaagga ka muuqda usoo diyaargarowga ay usoo diyaargarowdeen imtixaankii shahaadiga ahaa ee sanadka labada kun labaatan iyo laba labaatan iyo labaatan iyo kow labaatan iyo laba waxaan rajaynayaa insha allah guul siman labaatan kun oo arday oo isugu jira dugsiyo sare iyo dugsiyo dhexe in ay een, u diyaargaroobeen inay imtixaankii shahaadiga ahaa maanta oo bishu tahay siddeed iyo labaatan bishii shanaad aynu halkan ku dahfuri doonno daqiiqada ka bacdi insha allah madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland axmed cilmi cismaan karaash oo ka daafuray imtixaanka dugsiga sare ee gambool ayaa waalidiinta iyo bahda wasaaradda waxbarashada uga mahadceliyey dadaalka ay muujiyeen ee dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexe ee maanta halkan imtixaanka ku gelaysa ee aad iyo aad baan ugu hambaliyeynayaa hambal iyo hambal iyo ayaanu leeyahay waxaan u mahad celinayaa wasaaradda bahda waxbarashada oo iyo waalidiinta runtii eh, soo gaadhsiiyey eh, ardadan maanta halkakan ku imtixaanka ku gelaysa dadaalkii ay muujiyeen guul baan idiin rajaynayaa waxaan rajaynayaa idinkoo maxay ahayd a iyo b miidhan wada helay inaynu eh, maxay tahay dib u koodno
maxamed xuseen dheere wararka telefishinka dalsan garowe
guud ahaan intaas ayaan jecelnahay daawadayaal inaa dhegeystayaal inaan kusoo gabagabeyno warkii oo aad kala socoteen idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya warkan kiisa xig intaan ku kulmi doono dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo
wararka aad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel